way saacad wasiir qodobada soo saarteen qodob ka midii waxa uu leeyahay qofka reer somalilan ee u socdaalaya soomaaliya ama muqdisho waa inuu tigirka ku goostaa warqadda aqoonsiga dhalashada somalilan ama basaborka somalilan taa macnaheedu waxa weeyaan waa inuu ku safraa basaborka somalilan oo muqdisho ku taga annaga waxaana khuseeya annagu soomaaliya u hadli mayno annagu somalilan baan u hadlaynaa jamhuuriyadda somalilan annagoo xagga amniga ka duuleyna waxaanu doonaynaa qof walba inuu inuu hadduu somalilan yahay iyo hadduu soomaaliya yahay qof walba inuu yahay qof maxaan ku dhahdaye la og yahay qofka uu yahay oo maanta haddaad barkado aad maanta somalilan aad doonaysa inaad ka dhoofto aad somalilan dartahay aad doonaysa xamar u socoto diyaaradaha adduunka oo dhan waxaa lagu qof aan id sidan mama fudada diyaaradda waa mamnuuc waxyaabaha ka mamnuuca weeyaan soomaaliya u taallaa hadday de qof kasta iyagu kusii daynayaan iyo guulitaankooda iyo siyaasadooda iyo howlaha annagu ta somalilan aan ka hadlayna waxa weeye qofka muwaadinka jamhuuriyadda somalilan jamhuuriyadda somalilan gudaheeda waa inuu tigidhka intaanu goosan oo i d iyo aqoonsigii ama basabor ama i d jamhuuriyadda somalilan uu leeyahay muwaadinkaas tuso wasiir waxaa jira dad somalilan dhashay oo muqdisho ka imanaya waynu ognahayo xafiis ugama furna somalilan muqdisho laan socdaal ma joogto basabor meela ka helaan ma jiraan iyagu sidee kusoo gelaya waxay kusoo gelayaan foom baanu diyaaradaha u dhiibanaa diyaaradaha maxaan ku dhahdaa dadku ay soo raacayaan foom baa jira foomkaas ayay buuxinayaan waxay caddaynayaan inuu qof reer somalilan u yahay markay hawshaasu yimaado isagoo foomkaas sita ayuu kasoo degayaa maxaan ku dhahdaye madaarada ama xuduudaha jamhuuriyadda somalilan saad sheegteen shirkadaha ganacsigu uma adeegi doonaan qofaan aqoonsiga somalilan sidan sidoo kale lama furi doono telefoonada kaarhka ku hadalka ilaa aqoonsi laga reebo shuruucdaasoo dhan iyoiyo go-aanadani waa kuwa cusub waktigan maxaa kusoo beegay waxaa kusoo beegay xaaladaha adduunka ummadda jamhuuriyadda somalilan oo dham waxa quray ku naalootaa ama ay runtii ku faanaan waa nabadgelyadooda nabadgelyada sidii loo sii adkeyn lahaa oo aanay wax madmadowyi ama wax ma garanaysaa cid walba oo dalka jamhuuriyadda soo gelaysa laga warhayo ayaa keenaysa qof kasta oo jaara oo maxaan ku dhaha jamhuuriyadda somalilan guri degan qofka aanu garanaynin markuu kusoo beegmo oo maxaan ku dhahda agtiisa soo dego ama guri ka kiraysto waa inay dowladda la soo xidhiidhaan go-aanka toddobada qodob ee soo saarteen golaha wasiirada somalilan ay ansixiseen waxaa ku jira qodob sheegaya dadka reer soomaaliya halka ka tegaya inay qaataan warqadda ku noqoshada dalkooda halkii ka qaadanaya waxay ka qaadanayaan immigrationka guddi baa loo saaray wasiirka maxaan ku dhahda arrimaha dib guduhu cali maxamed waran caddo uu sameeyey xafiiska weyn ee immigrationka dhexdeeda ku yaalla wuu tegayaa qofkaas wuxuu odhanayaa qof reer soomaaliya aan ahay waxaan doonaya inaan dalkaygu ku noqdo waxaan rabaa in warqadii la siiyo maxaan ku dhahdaa gohomeka airportkay la imanayaan sidaas ayay kusoo dhoofayaan oo immigrationka airportkuna ay ogaanayaan deedna waanu soo taban taabanaynaa si qurux badan waxaa sheegtay laga bilaabo bisha koowaad kowdeeda inay dhaqangal tahay dhammaan go-aanadan toddobada qodoba waaweyn ee qodobada hoose wata ee soo saarteen qodobaa ku jira odhanaya qofka baasaborka soomaaliya sita markuu dalka soo gelayo lacag waxaa laga qaaday shan iyo toban dollara awal waxaa laga qaadi jiray lixdan dollar taa iyada xaggee ka eegteen waxaanu ka eegnay dad badan oo waxaa jira danyara oo reer soomaaliya ka yimaada oo isu socda dad badan oo waxaa jira reer soomaaliya oo degan somalilan oo runtii ku nool oo aan yani wax dhiba aana jeclayn inay ku dhacdo lacagtu aan isnidhi way ku qaalay markaas annagoo eegeyna xidhiirka walaaltinimo soomaaliya iyo somalilan ayaanu uga fadilnay dalalka kale ee adduunka ay ka mid yihiin oo aanu u garanay golaha iyo madaxweynuhuba ay garteen inay tahay in lacagtaa lixdanka daalara laga fududeeyo si ay qof kastoo reer soomaaliya uu lacagtaa u noqoto qadar uu kari karo iyagay u gaartay soomaalida oo quray u gaar tahay dadka reer somalilan dhashee muqdisho kasoo noqonaya qaarkood baa ka reebteen go-aamada marka loo raaco waxay leedihiin inta aanay u ogolan xeerarka iyo shuruucda dalka u taalla inay soo noqdaan iyaa uga jeedaan kuwa dad badan baa jira oo dee shuruucda dalku ay leedahay ama halkanba laga laga mamnuuca inay ka dhoofaan kuwaas way cad yihiin waa bulshooyinka qaar ka mid a xaggaasna way cad yihiin de kuwii somalilan ka horsoo horjeeday iyaguna way cad yihiin kuwa halkan ee bulshooyinka qaar ka mid a ee mudanna shuruuc baa dalka u taalla inaanay maxaan ku dhahda loo ogolan inay halkan ka dhoofaan ay xamar tagaan iyagana shuruucdaasu ma khusayso way ka reebanta siday tahay ayaan u fulinaynaa oo aanan wax compromise ah ama wax laabada aan nagaga jirin ummadda jamhuuriyadda somalilan iyo dadkaa kale arrimahan khuseeyana waxaanu ka codsanaynaa inay u arkaan inay wax shuruuca tahay oo soo baxday